bsmi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina moxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin acuudu billahi min ashaytaan alrajiim afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaami fahuwa calaa nuurin min rabbih fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah ulaa'ika fii dalaalin mubiin allahu nazla axsan alxadiidi kitaaba mutashaabiha mahaaniya takhshaciru minhu juluud ladiina yakhshawna rabbahum takhshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum huma taliinu juluuduhum waquluubuhum ila dikri illah dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa waman yudlil illahu fama lahu min haad waxaynu soo haynay aynu soo tacliiqinaynay suuratu zumar aayadda koob iyo labaatanaad baynu shalay to marka aayaddaa koob iyo labaatanaad waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu baraarujiyey waxaynu wada arkayno ah sida ilaahay cirka ama daruuraha roob uga soo dejiyo dabeedna ay biyo u noqdaan dhulka u galaan zarac ku soo baxo saraxaasoo kala duwan weliba dabeedna saracaasi ha dhowta uu qalalo marka dambena aan leeyahay intuu matan uusan qalalin casuus buu noqonayaa marka dambena waa uu qalalayaa dumaa buu noqonayaa inna fii daalika taa ayay ku dhex sugan tahay la dikraa waano ama xusuusin baa ugu sugan liulil albaabi kuwa ulil albaabka ah oo waxay ku garanayaan adduunyadu inay sidaas oo kale isaga baaba'ayso surcatu taqadiiha si degdega inay adduunyadu u baaba'ayso oo dee waa arkay qof walba waa arkay qofkii dhallinyarada ahaa markii shaabkii ahaa dhallinyaro ahaa waa kii qurux badnaa waa kii maaragtay birbirqayey sida geeduhu markay cusub yihiina cagaaran yihiin oo kale muddo kadibna waa ka noqonaya garhmadoobe haddana waa ka ciroobaya waxaa laga yaabaa inuu ku dambeeyo oday aan la eegi karayn inuu noqdo islaama hablihii laftooda quruxda badnaa marka hore waa shaabadee qurux badan waa indhadeeq marka dambena waxay noqonaysaa cajuusun shawhaa islaan qurux daran oo indhuhu aan eegi karayn wararka qaarkood baa markay aad dadku u gaboobaan baaba laga yaabaa in carruurta iyo islaama lagu cabsiyo le ka soo carrigay ku cunini heerkaas ayay gaadhaysaa marka islaantii iyo odayga aan eegi karayn adduunyadaa sidaasahoo hadday qofka u birbidhiqdo oo maalinka maanta ay maaragtay ay qurux badan tahay muddo yaroo kooban ayay geedahaasi joogi karaan iyo cagaarkaas way dhammaanayaan marka taana waxaa wax ku qaadanaya oo tadkiir iyo waana ay u tahay liulil albaab kuwa caqliga ayaa wax sidaa wax u qiimaynaya qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu idhi afaman ma mid sharaxa allaahu alle uu ballaadhiyey sadrahu laabtiisa uu ballaadhiyey lilislaami islaamnimada u ballaadhiyey oo fa huwa mankii calaa nuurin nuur buu ku kor sugan yahay nuur ayuu ku sugan yahay dushiisa nuurkaas oo min rabbihi xagga rabbigiisa ka ahaaday ee mid sidaasi miyuu la mid yahay kaman qasaa qalbuhu mid qalbigu qallalay oo uu dhagaxoo kale yahay ama ka adag yahay kaa miyuu la mid yahay fa weylun hoog wuxuu u sugnaaday lilqaasiyati kuwii ay qallaleen quluubuhum qalbigoodu angegeen kuwaa cadaab iyo hoog bay leeyihiin min dikri illaahi min ajli dikriillaahi xuska ilaahay dartii ay u angegeen diintii iyo qur-aankii ay ahayd inuu qalbigu ku jilco oo lagu waana qaato wax lagu qaato ayaa walciyaadu billaahi isaga waxay u siyaadinaysaaba qalbi angeeg iyo qalbi qalal buu ka qaadaya ulaa'ika kuwaasina qulubtu qallashayna fii dalaalin baadi bay ku dhex jiraan dalaal iyo baadi iyo kufri iyo gaalnimo ayay ku dhex sugan yihiin oo dhinac walba ka xiga darfiya laga cabbiray taasoo waliba ay mubiinin cad oo cid waliba ay arkayso iska cad marka waxaa laga yaabaa inay an u noqoto tacliil limaa qablahu oo dee ulul albaab iyo kuwa kale aan wax ka qaadanayn gaalada ahi siday kale yihiin waad garanaysaa afaman xaqa calayhi alcadaabu afa anta tunqidu man fi nnaar ayaynu xaggii hore ku soo marnay iyo qolada dambe ina fii daalika la dikraa liulil albaab markaa inay tacliil u tahay waxaa hore oo aanay dadkii dee masina marka hamsada haddaynu idhaahno waa istifhaam faaduna waa caadifo istifhaamkaasi waxay badanaa yidhahaan culimmadu waxay gashaa wax maxduufa oo waxay noqonaysaa a kullu naasi sawaaun ma isku wada midba dadku isku wada mid maaha oo mid waxa weeyaan man sharaxa allaahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuuri min rabbih midna waxa weeyaan waa man qasaa qalbuhu mid qalbigu angegay marka dadkii isku wada mid maaha sharaxa kelmadda macnaheedu waxa weeyaan asal ahaan waa loo isticmaalaa marka hilibka la ballaadhiyo ee la saafo sida marka la solayo oo kale hilibka inta saa loo saafo saa loo kala ballaadhiyo ayaa sharaxa laxma wamadahu ayuu hilibka kala ballaadhiyay waxaanu looga jeedaa tawsiic iyo ballaarin baa looga jeedaa waata dadka imka la qalayo la yadhaho waa tashriix cilmiga qaliilka cilmu tashriix baa la yhahda cilmiga sida wax loo qalo dee qofkii imika dhakhaatiirtan xarfaan tahay intay qofkaba kala jeexdaan feedhaha saa ugaga garaacaan bir uga garaacaanoo feerihiisa saa u kala dhambalaan ayaa uurku jirtaiyo waxaasay dee wax ka soo goynayaan hadday doonaanoo ha dhowtana dee isku ceshanayaano waa kuwa saa u kala ballaariyay waa tashriix wey marka haddase waxaa laga wadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala laabtatan qofka marka horeba fitradiisa iyo khalqiga ilaahay ku abuuray ayaa dadka qaar u samaysan yihiin inay hanuunka aqbalaan waladiina ihtadow zaadahum hudan kuwii awalba hanuunka qaabilka u ahaa ee hanuunka doondoonayey ee lahaa dariiqa wanaagsan talow halkee loo maraa kuwaa fitra ahaan iyo khalqi ahaan bay u diyaarsan yihiin in maxaanku dhahdaaye ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay hanuuniyo markii waxay ku soo degana nuurun calaa nuur weeye oo waxa weeyaan dee aayaadkii iyo wixiibaa waxa weeyaan u siyaadinaya waxa weeyaan nuur iyo khushuuc iyo waxa weeyaan waxa ay qaadanayaan maxaanku dhahdaaye waxay rumaynayaan wixii ilaahay yidhi khabarkii bay rumaynayaan oo amarkii bay qaadanayaan oo nahyigii bay ka tegayaan oo wax alla wixii diintu sheegtay baa ayay laab waasac ah oo maaragtay raxbi ah ku soo dhoweynayaan laabtooda u waasic ah kuwan kalena waa kuwa cagsigooda oo waxa weeyaan idamaa unzila suuratun waxay odhanayaan ayukum zaadathu haadihi iimaanan teebaytani yay iimaan u kordhisay hadda suuraddatan ama aayadahan ayay iimaan u kordhiyeen faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan dee dadkii markaa muuminiinta iimaan bay u kordhiyeenoo wahum yastabshiruun waa ay ku faraxsan yihiin oo way bushaaraysanayaan markiiba hore ka rumaysanayaan wa ama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wa maatuu wahum kaafiruun kuwaana qalbi alayg iyo wax la mida ayay maaragtay ayay maaragtay u kordhinaysaa marka sidaas baa ilaha yidhi faweylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah dikriga ilaahay ee maaragtay qalbigu ku jecel ahaa ayay iyagu qalbi qalayl ka qaadeen oo fa hiya kalxijaarati waa tii aayaddii kalehayd waa sida dhagaxa aw ashaddu qaswa markaa culimmadu waxay isweydiiyaan maxaa dhagaxa iyo iyo iyo xadiidka waxaa adag xadiidka adag oo wadinka arka imika dhagxaanta marka la jejebinayo bir baa lagu jejebiyaa oo maaragta jejebisa dhagaxuse bir ma kala jebin karo haddana qalbiga maxaa loogu sheegaa oo ilaahdaa waa dhagax qalbigiisa wuu dhagaxoobay waxaa loogu sheegayaa bay culimmadu leeyihiin xadiidka marka la kulayliyo dabkaa jilciya waata marka xadiidka la garaacayo marka hore inta la kulayliyaa dabeedeedna la garaacaayo markaasuu dabeedeedna dee jilcaya oo laalaabmaya hadduu doono saa loo laalabayo ama dhagaxa dhagaxu in la kala jebiyo mooyaane dee ma jilco dhagax jilce lama sheegi marka dhagaxoo kaley noqonayaan afaman ma mid sharax allaahu alla ballaadhiyey sadrahu laabtiisa alla ballaadhiyey lilislaami islaamnimada u ballaadhiyey marka halkan hidaayadu waa min allaah ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku waa inuu weydiistaa hanuunka waa inaanu isagu maaragtay naftiisa ku kalsoonaan hadduu arko inuu hanuunsan yahay waa inaanu isla bixin oo odhan inamaa uutiituhu calaa cilmi waan dadaalo mujaahadaan sameeyey waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana aayaddu waa xaq laakiin waa inaanu is odhan dadaalkaaga iyo firfircoonidaada iyo cilmiga aad baratay iyo waxaas yaa iimaanku kuugu sugnaaday waa inaanu is odhanee mar walbaba maaragtay ilaahay baa subxaana watacaala bixiya ilaa ilaahay wuxuu leeyahay man yuriid illaahu an yahdiyahu ka ilaahay doonayo inuu ilaahay hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam kaasaa ilaahay islaamka laabtiisa u ballaadhinaya waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu tayiqan ka ilaahay luminayana laabtiisiibuu cidhiidri ka dhigaya oo aad xarajan oo aad u cidhiidriya kaannamaa yascadu fi samaa waxaabad moodaa qofka haddii la yhahdo islaamka soo gal oo diinta ku camal fal in la yidhaahdo buurtaa kor buurtaa dheer kor maya samada kor samada kor samadiio dee wuxuu ku korana aanu haysan markaa sida aan u awoodi karayn baan u awoodi karaynin in waxa weeyaan uu diinta qaato oo axkaamteeda uu laabta u sii daayo oo ay u macaanaato maba kari karaba waa lagu adkeeyey marka wuxun waa fadli min allaahi weeyaan afaman sharax allaahu miduu ballaadhiyey alle allahu alla ballaadhiyey sadrahu laabtiisa ayuu u ballaadhiyey lilislaam islaamnimaduu u ballaadhiyey oo fa huwa isagu kaasi calaa nuurin tankiirkaas waa litacdiim calaa nuurin cadiimin nuur weyn buu ku sugan yahay aakhirana uu ku sugnaanaya yowma tara almuuminiina walmuuminaati yascaa nuurhum bayna aydiihim adduunyadana nuur buu ku sugan yahay nuurkaasoo min rabbihi xagga rabbigiisa ka ahaaday kaman qasaa qalbuhu mid qalbigu angegay oo qalalay miyuu la mid yahay haddaba fawaylun hoog waxay u sugnaatay lilqaasiyati kuwii ay qalaleen quluubuhum qalbigoodu qalaleen min dikri illaahi marka intaa sidaa loo daayaa fiican oo la yidhaahdo min ajli dikrillaahi baaba qalbigu ku qalalay soo ma ay ahayn aayadaha iyo dikriga ilaahay inay u siyaadiyaan qalbiga jilciyaan soo may ahayn tii iyaa wuxuu ka qaaday cagsigeeda oo wuu ka boodayaaba oo waxay noo iman doontaa waidaa dukira allaaha waxdahu ishmaazad quluubu aladiina laa yuuminuuna bilaakhira marka ilaahay la xuso leha keligii ha la caabudo ayay quluubtooduba firdhanaysaa oo karaahiyeysanayaan nooc noocaasaa jira oo marka asnaamta iyo shurakada iyo waxaa la soo qaadana waa mustarix waa farxayaan haddii awliyada laga sheekeeyo la yahdo caynkaas waa awli hebel baa sidaa la beryeedo markaasuu ducadaa ajiibayo markaasuu waxaa laga dalbadayo markaasuu soo tuurayo mabsuudiin maasha allah waa farxsayiin haddii la ilaahay keligii ha la caabudana waaba ay markaa kugu soo boodayaan oo hadday meelaha xataa kaa maqlayaan waxaa laga yaaba iyagoo ordayana masaajidka kugu soo galaan qalbigoodaa soo boodaya arrintu markay sidaa tahay oo meel xun marayso dee ilaahay baaba yidhi qul illaahuma faatir asamaawaati walardi caalim ilqayb washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika baa imanayso oo ilaahay baa dadka kala saari doona wixii ilaahay oo qura ku kalsoon oo ilaahay oo keligii caabudaya oo cibaadada u gaar yeelaya oo hanuunka isagaa ka dalbaya iyo wixii wax kale ku wareegaya allah kala saari doonaa haddaba fa weylun lilqaasiyati waxaa qaasi u sugnaatay hoog quluubuhum kuwii qalbigooda lilqaasiyati kuwii angegeen quluubuhum qalbigoodu min dikri illaahi min ajli dikri illaahi bayba ka angegeen ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi bay ku dhex jiraan mubiinin oo iska cad macnaa fii baa la yidhioo dalaal bay dhex fadhiyaan sida darafka sida aynu masaajidka ugu jirno u dhinac walba inooga xigo ayay dalaalkii ugu dhex jiraan darfiya wuu hareerayeyba markaasuu haddana mubiin yahay oo qof alla qofkii iimaan leh dalaalkoodu waa isaga cadiyaan allaahu alle nazala wuxuu soo dedejiyey axsana alxadiidi xadiidka ugu wanaagsan buu soo dedejiyey macnaha kalaamka kalaam iyo hadalkii ugu wanaagsanaa haddaynu alxadiid kalaam ku fasirno waska almutaxadau bihi kii lagu hadlaaye lagu sheekaynayey weeyaan kitaaban ka bedelo waxaad tidhaahdaa kitaab buu soo dejiyey kitaabkaasoo mutashaabihan isu wada eg kitaabkaasoo mathaaniya lagu soo celceliyo oo muraddad mukarara ahoo aayaadkiisa isu egeeg ayaa lagu soo celiya adoo marba qisada iyadoo si ah ayaa la keenaa iyadoo maaragtay aayadku si yihiin ayaa la keenaa marba sibaa maaragtay lagu soo celiyaa kitaabkaasoo taqshaciru ay jidhiidhacoonayso minhu xaggiisa waxaa ka jidhiidhacoonaya juluudaladiina kuwii maqaarkooda kuwii haraggooda marka lagu aqriyo ama ay aqriyaan baa haraggoodu maaragtay ama maqaarkooda ama jidhkooda ayaa yaro ururaya oo jidhiidhacoonaya kuwii dee yakhshawna ka baqaaya rabbahum rabbigood ka baqaayey waa inay yihiin kuwo rabbi ka baqaaya kuwa sidaa yeelayaan waa markay maqlaan aayadaha waciidka iyo waxyaabaha maaragtay sugaya dadka markay sidaa maqlaan aayaadka waciidka maqlaan iyo wixii cadhada ilaahay subxaana watacaala dadka u cadhooday uu kaga aargoosanayey ayaa jidhkoodu uu maaragtay jidhiidhocoonayaa uma taliinu dabeedna way debcaysaa way jilci juluuduhum jadhkoodii baa debci oo jilci way yaro farxi doonaan wa quluubuhum iyo qalbigooda ayaa ilaa dikriillaahi xagga dikriga ilaahay u jilciyo markii wacdigii la sheego iyo jannadii iyo wixii dadka wanaagsan loo diyaariyey ayaa farxad baa soo gelayso oo qalbigoodii iyo jidhkoodii debcaya daalika kaasina qofku inuu sidaa ku sifoogo hudallaahi ilaahi hanuunkiisa weeye waa hanuunkii ilaahay kaa ilaahay soo dejiyey ee qofka muslimka ah ee dhegaystay uu qalbigu ugu jilcayo hanuunkii ilaahay weeye hudallaahi wey yahdii waa uu ku hanuuniyaa bihi isaga hanuunka man yashaau kuu doonaya ayuu ku hanuuniyaa waman yudlil illaahu ilaahay kuu lumiyana famaa lahu ma laha min haad wax hanuuniya ma laha allaahu waad aragtaayo jumladii waxaa lagu bilaabay ismuljalaalaha hadde jumladana haddii musnadu ilaahiga la hormariyo waa taqaanaa macaanida ay maaragta ay keenayso oo welibana haddee maaragtay qur-aankan baa la taweyninayaayo waxa weeyaan kalaamka wanaagsan ee axsanka ah ee xasanka ah ee cinda allahi ilahay agtiisuu jira allaahu alle ayaa nasala soo dedejiyey axsana alxadiidi xadiidkan ugu wanaagsan buu soo dedejiyey oo macnaha qur'aan ah ka bedelo ama waxaa tidhahdaa ku bayaamiyo kitaaban kitaab buu soo dejiyey marka waa inay tanziil soo marnay oo kelmadda nazala waa masarka maarata ficilka mudacaf baa laga dhigay deedna masarkiisii wuxuu noqonayaa tanziil buu noqonaya haddii masarka la cabiro markaa arkaan baa ka dhalato munasilkii soo dedejiyey oo alle hadda caddeeyeyba oo allaahu ah iyo munasalun calayhigii oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq oo nebiga ah alayhi salatu wasalaam iyo almunazal oo ah axsanu alxadiid ama kitaab ama qur'aan ee mar kitaab baa la yahdaa liannahu maktuub waa kaa hortayna yaallo waa qoran yahay marna qur'aan baa la yahdaa liannahu yuqra wa yutla awalam yakfihim ana anzalnaa calayka alkitaaba yutla calayhim waana kitaab waana la akhriyaa waa qur'aan marka labada sifaba wuu iska leeyahayo marna waa kitaab marna waa qur'aanun yuqra la akhriyayo marka dee waad garanaysaayo se wax badan dhegaysateen haddii nazala la yidhi qur-aankii waa la soo dejiyey la yidhi ilaahay waa koreeyaa xagga saru kasoo ka soo maaragtay dejiye ilaahay khalqigiisa waa ka koreeyaa baa-inu min khalqi wuuna ka koreeyaa kumana dhex jiro sidaa ay yidhaahdeen maaragtay xuluuliyadu oo wixii khilaafay in ilaahay inuu koreeyo laba qolay noqdeenoo qolo waa mucadilo oo meelba kuma sheegin alle saa wax badan caqiidada dhegaysateen meel alla meelay ku sheegaan way garan waayeen markuu leeyahy war halkuu joogaa bal rabbigaana waaba aamuseen qaarkood intay yaabeen qaarna waxay dhahaan fi kulli makaan meel walba uu joogaa fii kulli makaan masjidkuu joogaa suuquu joogaa baduu joogaa berriguu joogaa cirkuu joogaa dhulkuu joogaa meel walba uu joogaa ilaa markii dambe idhahdeen anubay u dhex jiraaba xuluuliya layaa kuwaas sooma xuluuliya la yadaayo markii dambe wax walba waa ku dhex jiraa meel walbaa joogaa masjidkuu joogaa meel walbaa joogaa kuwaasi xuluuliya noqdeen jahmiyaa kuwa kalena waa mucadila oo meel alla meela ku sheegaanba qaar baa garan waayey laakiin ahlu sunnaha warkoodu waa cadyahay oo ilaahay waa koreeyaa waana ka qur-aanka samada ka soo dejiyey iyo meeshii uu joogay ee sarraysay fowqa carshi marka allahu alle nazla waa uu soo dejiyey axsan alxadiii kalaamka ugu wanaagsan buu soo dejiyey kitaaban kitaab buu soo dejiyey kitaabkaasoo mutashaabihan isu wada eg kade qur-aanku laba mujaabihu u sheego waa garanaysaanoo mid waa kan ay sheegayso suuraddan ka kalena waa ka aala cimraan ku jiray huwaladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa awkharu mutashaabihaat marka kan marka la yidhaahdo mutashaabihiisu waa isu eekaanta xaggii quruxda xagga balaaqada balaaqada meeshuu u sarraysay buu qur-aanku ka taagan yahay yani inaaq fii mowdic alinaaq iijaaz fii mowdic aliijaaz tawkiid fii mowdic tawkiid tawkiid la'aan meeshii tawkiid la'aanta la isticmaalayay yacni qur-aanka waxa weeyaan iyo alfaaddiisa iyo eradiisa kulligoodba waa gaayat alxusni weeyaan xaggaana waa iska wada shabaha haddana mutashaabih weeyaanoo yacni waxa uu waxa weeyaan iskaga eeg yahay xagga maaragtay qisaskii iyo waxyaabihii maaragtay alfaadda iyo axkaamta iyo wax iska hor imanaya ilin gaaladu weligood waxay doonaysay qur-aankan inay buriso intii qur-aanku soo degay iyo ilaa yoomina haada waa la dagaalansan yihin haddaa goldoolo ay ka soo galaan dee ma laha oo waa muxkamna waa yahay mutashaabihna waa yahay oo waa qur-aan isu eegeeg qisaskiisii iyo axkaamtiisii iyo awaamirtiisii wixii kaasi kalena marka leeyahay mutashaabihaa kalena waa maa khafiya macnaahu waa wax macnihiisu ay yaro qarsoomeen oo dadku aanay wada garanayn oo waxaa yaqaana raasikuun alraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku xadidaystay ayaa garanaya tashaabuha aayadda kale sheegayso oo ugu yaraan way yaqaanin cala alaqal sida loo jamciyo bay garanayaan haddii ay sihahdaan aayaddan aayaddan ay sihahdaan waa iska maxay maarata sida loo jamciyo ila waa niman culamaha u bartay usuulkiiyo wixii bay u barteen iyo maaragtay waxyaadihii aalaadtii bay u barteen dabadeedna xaqdoonna waa yihiin way jamcinayaan wax isaga hor imanaya ma jiraan laakiin dadka kale waxaa laga yaabaa caamada qaarkood inuu mutashaabih ka noqdo ay garan waayaan ay fahmi waayaan qaarkii mutashaabihan kitaab isu egeeg oo isla wada maaniya maaaniya waxay leeyihin culimadu waxaa ugu fiican in la yaho musanna baa laga keenay laba laba weeye marka calaa kayri lqiyaas lagu jamciyey maaniya ilaa haddii qiyaastiisa lagu jamcinayo muanayaat buu noqon laha muana muanayaat laakiin maaani baa lagu jamciyey oo waa muradad qur-aanku laba isu eeg baa maaragtay ayaa isbarbar yaalla kalaa ina kitaaba alfujaari la fii sijiin kalaa ina kitaaba alabraari la fii cilliyiin ina alabraara maxaa ahayd ina alfujaara la fii jaxim ina alabraara la fii naciim allahu liyu aladiina aamanuu waladiina kafaruu awliyaahum taaquut yacnii wax labalaba ah oo qur-aanku maaragtay janniyo naar sifada maaragtay muminiinta sifada kufaarta wax isu wada eeg eeg oo haddana marba dhinac lagaga imanayo qisadii oo lagu soo celcelinayo qisadii nebi muuse intaasoo jeer baa lagu sheegay nebi aadam intaasoo jeer baa lagu sheegay nebi nuux calayhi salaam intaasoo jeer baa lagu sheegay marka waa musanaa waa muradadun mukarar lagu soo celcelinayo oo haddana aanad ka daalay marka kitaaban kitaab mutashaabihan isu eegeg maaaniya oo la soo celceliyo oo qur-aanka dee waad aragto suuradba suuradda kale wax badan bay tii hore ka shabbahaysaa ama mawduuceedii haddaynu iminka kaan eegno mawduuceenna eegno faatir u eegno suuratu faatir waa nafs almawduuc ilaahay subxana wa tacaala tawxiidkiisii iyoy aada uga hadlaysaa haddaad saba u eegto haddaad alancaam u eegto haddaad aracad eegto haddaad maaragtay suwarkii markaad isu egeegto ama suwarkii maaragtay makiga ah oo dhan badana dee waa wax isu wada eeg oo marba usluubkii dhinaca loo dhigay weeyaan takshaciru waxaa jiriicoonaysa minhu xaggiisa juluudu ladiina kuwii maqaarkooda yakhshawna ka baqaayay rabbahum rabbigood ka baqaayay baa qalbigoodu maaragtay uu maaragtay jiriidhocoonaya uma talinu juluuduhum wa quluubuhum dabeedna qalbigooda haddana marka aayadaha kale naxariista ay soo maraan baa maqaarkii jilcayaa qalbigana jilcayaa ilaa dikrilah marka beryihii dambe waxaa dhacday inay dadku iska doonaan baqdino iyo khushuuciyo oo intay qur-aanka akhriyaan qaarkood ay dhacaan oo la-aado hebel wuu suuxay saara maqshiyan calayh markaa dee waqtigii saxaabadayba soo baxeen oo cabdulaahi ibnu curwa ibnu zubayr wuxuu odhanayaa qultu lijaddatii ayayday baa waxaan ku idhi asma asma binti abibakar oo cabdulaahi ibni zubayr iyo cumar ibni zubayr dhashay ayaan ku idhi kayfa kaana yasnacu asxaabu rasuulillahi cindamaa qara'u lqur'aan sideebay samayn jireen marka saxaabada rasuulka ay qur-aanka akhriyaan markaasay tidhi kamaa nacatahum ullah sida ilaahay uu u sifeeyey oo ah tadmacu acyunuhum way ilmayn jireen oo quluubtooduna maaragtay way khushuuci jirtay sidaasunbay ahaayeen dabeedna wax kale may samayn jirin dabeedna waa kaa ilmadaa yar iyo khushuucda ay dareemayaan bay ahaayeen markaasuu laakiin halkan waxaa jooga qolo markii qur-aanka lagu akriyo ama ay akhriyaan dhacaya oo suuxayaba markaasuu saasay tidhi acuudu billaahi tacaala min ashaydaani acuudu billahi tacala min ashayaan maanaa shaydaan baa kuwa la socday kale cabdillahi ibnu zubayr naftiisna wuxuu odhanayaa waxay igu tidhi hooyaday laa taqcud macahum kuwaa dhacaya ee suuxaya ee khushuucda iyo waxaa iska doondoonaya ha la fadhiisanin shaydaan baa soo dhex galeen caloosha shaydaan ka fadhiista marka kuwaa ha la fadhiisan marka khushuucda iyo oohinta waa lagu sheegay hadduu qofku ooyo oo dee aanu qaylinoo kaga taagan dee qaylo kaga taagan haddii masaajidka qur-aanka marka latahajka la tukado dadkubaa isku wada daraan oo wax rinraagaya iyo wax qaylinaya iyo wax sawaxmaya iyo wax ooyaya dee kor loo qaado dee sidaas sunnihii maaha sidaas sunnihii maaha sunni waxa weye dadku waa inay iska khushuucaan hoos ka ooyaan qofkii dhinacaaga joogay oo ilmaynaya uun aad aragto marka ilaahay subxana wa tacaala qalbi jilaac u siiyey oo u taafiiriyo qur-aanka iyo tilaawadii iyo wixii uu sheegaya u taafiiriso kii oo is ilmadu ka daadanayso waa inaad aragtee inaad qaylo iyo uu kaga taago oo ku dhufto qaylo weyn maslaadku isla yeedho hadduu laba dabaq yahayna labada dabaqal isla hinraagaan dee sax maaha taasi sax maaha waana khashi ayay ka dhalanaysaa khashi cilmiga ay ilaah u yeelihiin iyo sidaa ilaahay subxana wa tacaala oo u yaqiinsan yihiin iyo cadaabkiisa iyo naxariista uu sheegayo ayay ka dhalanaysaa oo culimmadu waxay dhahaan khoof iyo khashia labaa udhexeeyo laba farqi baa udhexeeya khashyadu had iyo jeer cilmi bay ka dhalataa waata ilaahay tabaaraka wa tacaala khashyadaa dhabtaa dee kuwa koolay culimmada oo ku xasriyey innamaa yakhsha allaaha waxaa ilaahay ka baqa oo qudha min cibaadihi xaalay addoommadiisa ka mid yihiin alculamaau culimmada marka culimmada oo keliya ayaaba waa la xasriyey oo maxsuun calayhiguna waa alle khashyada ilaahay waxaa uun leh oo iskale maaragtay oo khashyo dhaba sameeya waa culimmada marka cilmiga hadda jeer khashyadu ka dhalataa marka waxa weeyaan wax kanaad ka baqaysa khashyada aad kugu abuuray weynaantiisa markaad garatay weeyaan xataa ka baqaya khaashiga ahi xataa hadduu isagu weyn yahay oo cadiim yahay ama koofku qoof waxaa laga yaabaa dacfi inuu ka dhasho fulay inaad iska tahay haddaad fulay tahayna wax yaro xataa daciif ahoo isna iska liitaba aadna ka baqi kartaaba marka iyadu dacfi baa laga yaabaa inay ku jirto ee kan waxa weyaan cilmi cilmi iyo maaragtay garasho ayay ka soo fushaa khashyadu marka khashyadaa fiican labada uma taliinu waa ay jilcdaa juluuduhum jeldigooda ayaa jilca waa quluubuhum iyo qalbigooda ilaa dikri illaahi dikriga ilaahayba u jilcdaa daalika kaasi hudallaahi alla hanuunkiisii weeye haddii hudallaahi la yidhaahdo macnaha irshaadkiiyo dilaaladii weeyaan xadiidka waatay ku soo aroortay ina khayra alhadyi hadyu muxamedin sala allahu alay wasalam riwaayadii kale muslimna waxay ahayd ina khayra alhudaa hudaa muxamedin sal alla alay slam marka mal farqu bayna alhadyi waalhudaa alhadyu haddii la yidhaahdo dee waa ariiqada iyo siirada ariiqadii iyo siiradii uu ku soconayey weeyaan alhudaa haddii la yidhahdana waa dilaaladii iyo irshaadkii marka daalika kaas dadka sidaa ilaahay u galay ee kitaabka ilaahay sidaa ugu taasuray hudallaahi ilaahay hanuunkiisa weeye yahdii wuu hanuuniyaa bihi dikrigaa ilaahay buu ku hanuuniyaa man yashaau kuu doonayo waman yudlil illaahu faman lahu min haad kii ilaahay lumiyana u hanuuninayaa ma jiro dadkuna saddex unbayba u qaybsamaanoo sida suuratulfaatixa ay sheegaysay saddex unbayba u qaybsamaan mid waxa weye dad oo waxa weeyaan hanuunay cilman wa camalan cilmigiina way gartoon cilmi xaq ay barteen camalla waa la yimaadeen kuwana waxa weeyaan cilmi ahaan waa leeyihiin laakiin camalkii bay ka lumeen waa kii daallinta ilaahay ku sheegay kuwana waxa weeyaan lam yahtadow cilman walaa camalan cilmina ma laha camal la iska badaadiyey cilmigo camalku wuxuu ku dhisnaan lahaa camale waa waxa weeyaan kuwii maaragtay maya cafwan waan qarribay kuwa cilmiga waxa weeyaan lehee camalkii ka lumay waa almaqduubi calayhim weeyaan kuwa cilmiga yeeshay laakiin camalkii ku darini waa almaqduubi calayhim waa yuhuud baa uga horraysa waata ilaahay yidhi alam yuuqad calayhim miihaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaqa wa darasuu maa fiihi yacnii kitaabka ilaahay siiyey yuhuud oo lagaga qaaday miihaaqa inaana ilaahay ku been abuurin isaga ku dhaqmaan ayaa ilaahay siiyey dabadeedna wa darasuu way barteen maa fiihi waxaa kitaabka ku jira way barteen yuhuud cilmi bay leeyihin wa darasuu maa fiihi hadda maxaa ku dhacay oy kaga tageen marka almaqduubi calayhim bay iyagu noqdeen marka waxa weeyaan lam yahtadow camalan cilmigii way yeesheen lakiin camalkii baa ka lumay kuwa kalena waa daaliintiiyo waa nasaaray wixii la mid ahoo iyagu cilmi iyo camal toona ma laha kuwana labadiiba waa isku darsadeenoo waa dadka muslimiinta ah waxa weleeyaan waa kuwaas taqshacir minhu juluudu ladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum quluubum ilaa dikri illah waxa weeyaan waa siraad aladiina ancama allahu calayhim weeyaan marka iyagu saddexdaa qaybood baa dadka u kala baxayaan waman yudlil illaahu wixii ilaahay lumiyana famaa lahu min haad afaman yattaqii biwajhi suwa alcadaabi yowma alqiyaamati waqiila lilaalimiina duuqu maa kuntum taksibuun afaman ma mid yattaqii isdhowraaya is-ilaalinaya biwejhi wejigiisa isku ilaalinaya su'aal cadaabe cadaabta teeda xunna iskaga ilaalinaya yowma alqiyaamati yowma alqiyaamaha miyuu la mid yahay man ya'tii aaminan yowma alqiyaama mid aamin isagu noqonaya qiyaamaha oo isagu aan sidaa ahayn ee janno gelaya labada ma isku midba wa qiila waxaa la yidhi lidaalimiina daalimiinta waxaa lagu yidhi ama lagu odhan doonaa duuqu dhadhamiya iyadoo la ihaanaynayo maa kuntum wixii ahaayateen taksibuuna kuwa shaqaysa ay jazaa maa kuntum taksibuun dhadhamiya oo ku gubta kadaba aladiina kuwii waa beeniyeen kadaba waa beeniyeen aladiina kuwii baa beeniyey min qablihim iyaga ka horreeyey gaaladan hadda nebiga hortaagan kuwii ka horreeyey waa beeniyeen oo dabadeedna fa ataahum alcadaabu cadaab baa uga yimi min xaysu meel buu cadaab uga yimi oo uga soo dhacay laa yashcuruuna aanay garanayn si iyaga aanay fahamsanayn iyo dhinaca aanay fahamsanayn bay cadaabtii kaga timi adduunyada faadaaqahum allahu markaa alle wuxuu dhedhansiiyey alkhizya dullinima ayuu ku dhedhansiiyey filxayaati dunyaa adduunyadan dhow ayaaba intaan aakhire la gaadhin ayaa cadaab kusii dhadhameeyeen iyo dulli waa la dulleeyey waa laga adkaaday walacadaabu alaakhirati cadaabka aakhiro ayaana akbaru weynin weyni badan low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan sidaas lawallaahi qad xaqiiqee darabnaa waa u caddaynay linnaasi dadkii waxaan ugu caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankan oo kan ah min kulli maalin maal walba uga caddayna arrin kasta oo caqliga wax lagu qaadan karo oo dadka caqligiisa wax lagu gelin karo oo wax lagu fahamsiin karo maal ah ayaanu ku caddaynay dhammaantii qur-aanka amhaal badan baanu ku sheegnay lacallahum si ay yatadakaruuna ugu weyaansamaan qur'aanan xaalu yahay qur'aankaas aanu wax ku caddaynay qur'aanan xaalu yahay qur'aankaas oo carabiyan carabi ah oo luqaddii carbeed ay fahmayeena qur-aankaas oo carabigaasoo qayra diici wejid mid qalloocu saaxiiba qayrkii ah oo wax qalloocana macnaxumo iyo iska horimaadan aan lahayn lacallahum si ay yattaquuna ay u baqaan daraballaahu ilaahay wuxuu kale oo caddeeyey maalan mael buu caddeeyey mael kalena ilaahay waa inoo sheego amhaasha uu sheegay ka mid tahay rajulan nin buu ku maahmaahay ninka oo fiihi ay fii mulkihi mulkigiisa ay ku sugan yihiin shurakaa'u kuwa wada leh waa addoon la wada leeyahay shurakadaasoo mutashaakisuuna ishaysta iswada haysta oo dabeecad xuno jadwalka shaqadan aan ku heshiinayne midba wuxu dirayo iyo wa rajulan nin kaleeto ayaa ilaahay miaal ka dhigay iyo matal ka dhigay ninkaasoo salaman ay saaliman u nabadgalay lirajulin nin hal yastawiyaani miyay siman yihiin maalan tusaale ahaan labadaas alxamdu lilaah ilaahay baa mahadloo waa kaa caddeeyey bal akaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan waxba garanayaan marka aayaddan ilahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala afaman ma mid waa hamsadii istifhaamka iyo faadi caadifad ahayd ayib ma isku wada mid ah dadku isku wada mid maaha oo faman mid yataqii ku gabanaya biwejhi wejihiisa ku gabanaya su'aal cadaabi yacnii adduunyada waxaa la yaqaanaa qofku meesha ugu horraysaye uu ilaashado dee waa wejiga haddii wax kugu yimaadaan marka u horraysa wejiga iyo madaxii waxaa ku yaalla intii muhimka ahayd oo dhan indhihii baa ku yaallo oo dhegihii baa ku yaallo oo dareemayaashii indhaha aad wax ku arkaysay iyo dhegihii aad wax ku maqlaysay iyo carabkii aad wax ku cunaysay iyo maskaxdii dee hadday lafteedu iska daadato madaxu waa meesha adigu ugu muhimsan xubintii ugu muhiimsaneed waa meesha marka qofku marka had jeer wax ku yimaadaan waa ka gacantiisa ku gabada aayaddu waxay noo cabbiraysaa inuu ku gabbanayo wejigiisa oo wejiga naarta loogu ridayo afaman yulqaa fi nnaari naartaa lagu ridayaa wejigaa loogu ridayaa meeshii waa ugu horraysiinayaa bay culimmadu leeyihin afaman yulqaa fi nnaari khayrun makaasaa fiican am man yaatii aaminan yowma alqiyaama mise mid isagoo aamina yimi afaman yamshi mukibban calaa wajhi kaa wejiga u dhacaya wejiweji loogu turay naarta markaasaa fiican aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim marka waa tacbiir aad iyo aad u khatara qofku meeshuu ugu jecelaa ee ugu wanaagsanaa haddaanu waxba iska celin karayn culimmada qaar baa waxay leeyihiin waa maqluul oo gacmihiina waaba laku xidhay ama halkanaa lagu xidhay ama halkanaa lagu xidhay oo gacmoba ma dee waa ka xidhan yihin lakiin daata daruuri maaha adoon gacmahaba ku xidhnayn baa dee lagugu foorurin karaa wa qiila lilaalimiina aalimiintii waxaa lagu odhanayaa marka waa qiyaame duuqu dhadhamiya dee maa kuntum tagsibuuna jazaa maa kuntum tagsibuun marka waa khatar afaman mid yattaqii maaragtay isilaalinayoo ku gabanaya biwejhi wejigiisa suwal cadaabi cadaabta cadaabta daran yowma alqiyaamati oo wejiga ugu dhacaya cadaabta miyuu la mid yahay kama laysa kadalika wa qiila lilaalimiina aalimiintii waxaa lagu yihi duuqu maa kuntum tagsibuun kadaba aladiina kuwii baa beeniyey min qablihim kuwan ka horreeyey oo hore ambiyadii hore loo soo diray way wada beeniyeen in badanoo ba ka mid waa beeniyeen marka maxaa ku dhacay bay noqotay fa ataahum alcadaabu cadaab baa u timi oo cadaabkiibaa u yimi cadaabkii baa u yimi min xayu meel xayfiyo laa yashcuruuna aanay dareemeyn si uuna aanay dareemeyn kuwanna waa u taalla ah fa adaaqahum allahu ilaahay wuxuu dhidhansiiyey alkhizya dullinimo ayuu ku dhidhansiiyey fi lxayaati addunya adduunyada dhow buu dullinimo ku dhidhansiiyey xataa qaar baa nebigoodii dilay laakiin miyay ka faa'iideen markii kadibba bayana la halaagayeen qaarna dee jihaad baa lagu qaaday qaarna nebigii oo sidaa u arkayaa la halaagay oo la xaaqay marka khizyi baa u yimi fi lxayaati addunya walacdaabu alaakhirati cadaabta aakhiro ayaa akbaru weyni badanoo waxaanay adduunyada ku dhadhamiyeen waa wax yar low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa garanaya lawallaahi qad xaqiiqaah darabnaa waa caddaynay linnaasi dadka waxaan ugu caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankan oo kana dhexdiisa min kulli maal maalka waa waxa waxa yani dee waa maahmaah bay soomaalidu tidhaahdaa carabtuna waxay iminka idhaahdaan maa shubbiha madrabuhu bimawridihi maa shubbiha madrabuhu bimawridihi waa waxa laysu ekaysiinayo maahmaahdu waxay markii hore ay ku soo baxday iyo dhacdada hadda taagan baa laisku shabahayaa oo dee mahmaahda waata la soo qaato matala ardada waa inagi lagu mahmaahi jiray odaygii ku magacaa ku mahmaahay asayfa asayfa dayacti leban inanta ugu mahmaahay xagaagii maaragtay waa xagaa haddoo kale oo xun buu ahaayo dee malaa abaara oo khatar oo bilaa caanaa oo bilaa waxba ah dabeedna odaygii xoolaha lahaa bay ka tagtay inay yar ba iska raacdo caydha haddana dee baahidu waa balaaya hadhow bay soo noqoto qaraabay ahaayeen ta waxisii caanaha sawdigii iska qubay buu yihi xagaagii asayfa dayacti leban mahmaadaas markaa iyadoo sideedaasaba inta lasoo qaato ayaa wix sidii u eeg wax fursaddii dayacay markaad aragtaba waxaad ku odhanaysaa ni yahow asayfa dayacti leban sidii xataa qofkii dumar abaad lo khidaabaysaa ayoo tawtaaniifkeedii wixii marka labadaasa isu eeg wey dhacdadii hore ay maahmaahdu ku soo baxday oo la yidhaahdo mawrid iyo madrabka iminka aad u soo qadaranaysa aad u yeelaysa maahmaada ayaa isku mid a maa shubbiha madrabuhu bimawridih marka waa wax un wax lagu qaadanayo oo wax laysugu caqli celinayo qur-aankuna waxa uu sheegay amhaal fara badan oo ilaa soddon iyo wax ku dhow ah weeyaan soddon masel inaynu garanana waa muhim baqaray ku jirtaa dhowr sagaal meelaha waa ku jirtaa baqara maselkaas qur-aankalay ku jirtaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuuna waata rabbi yidhi mahalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaaa kamahali alcankabuuti itakhadat beytan wa ina awhana albuyuuti la beyt lcankabuuti low kaanu marka waa markii dabeedna waxay ahayd wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun marka maelkii haddaad afgaran weydo maelka ilaahay kuu sheegay naftaada canaano oo isku day inaad fahamto daraba lakum min anfusikum daraba lakum maalan min anfusikum bay xataa ku jirta ilaahay wuxuu idiin yeelay maal min anfusikum naftiinna maal idinka laftaada qofku uu isku qiyaasi karo oo isaga laftiisa uu garanayo naftiisa ka dareemayo baa maal ah oo addoonkii maaragtay aad adigu lahayd xoolaha ka mid ahaa hadduu xoolaha kula yeesho dee qalad bay ahayd marka nin addoon ilaahay ah haddaad adigu sii caabuddo waxay ka dhigan tahay ya wixii ilaahay lahaa inaad wax la siisay dee bal adigu waa yahaye adiguba halkaa adoo taagan xoolahaaga iyo maamulkaaga iyo tasarufkaaga addoonkan xoolahaaga ka mid aha kula yeesho mad yeel lahayd sida caqligeenu u bedelan yahy adaba caqligenu sidee buu u bedelan yahy daraba lakum maala min anfusikum hal lakum mima malakat iimaanukum min shurakaa ya marka marka maaladu waxay ku fadhiyaan cilmi weyn bay ku fadhiyaan ilaahay wuxuu leey walaqad darabnaa waxaan u yeelay linaasi dadka fii hada alqur'aani qur'aanka dhexdiisa waxaan u yeelay min kulli maalin ay kulla maal maal walba waa u soo aroorini lacallahum si ay yatadakaruuna ugu waansomaan oo ay u fahmaan maalada qur'aanan xaaluu qur'aan yahay qur'aanka oo carabiyan qur'aan waa iska jaamide waxaa la leeyahay carabiyan baa xaalka u dhacaya oo tawdiic ahaan baa markaa qur'aanan loo sii xaaleeyey si hadhowta carabiyan lagu sii sifeeyo waa sida aad tidhaahdo jaa zaydun rajulan saalixan jaa zaydun zayd baa yimi rajulan xaalu dee rajulka jaamid bu jaamidka lama xaalayn jirin xaaladu waxay ahaan jirtay sifo ama nacti laakiin saalixan baa ayaa ayaa u keensatay in isaga la xaalayo saalixan bay sheekadu u socota xaalu saalix yahay unbaa doonaysa inaad tidhahdo marka waxa weeyaan qur'aanan xaalu qur'aan yahay qur'aanka oo carabiyan carabi ah oo carabi loo luqadii carbeeda oo dee si ay u fahmaan ilaa rasuulkiiba carabi ah haddii aan rasuulku aanu carab noqon lahaa qur-aankuna luqad kale kusoo degi lahaa waxaa la odhan lahaa ma rasuul caraba iyo luqad farisiya laysu keenay hadday qur-aankuna ruumi ahaan lahaa ama farisi noqon lahaa nebiguna carab ahaan lahaa waxaan leeyahay acrabiyun acjamiyun wa carabi maa mid carab ah iyo mid cajamiya laysu keenay oo rasuul caraba iyo qur-aan maaragtay farisi ah dee ma soo xujo kale keeni lahayn markaa laakiin rasuulkiina waa carabi qur-aankiina waa carabi oo weliba qur-aankaasoo kayra dii ciwajin mid ciwaj iyo qalqallooc u saaxiiba kayrkiiaho toosan aan wax iska hor imanaya lahayn lacallahum si ay yattaquuna darab allah waa kan hadda maaladii marka darab allaahu ilaahay waxa uu caddeeyey maalan mahmahbu caddeeyey tusaale ka bedelo waxaa tidhahdaa rajulan nin bal ninkan soo qaado ninkaasoo fiihi ay fii mulkihi mulkigiisa ay ku sugan yihiin shurakaau kuwa wada leh hal nin oo addoonah baa la wada leeyay berigi hore addoomaa jiri jiray marka waxaa laga yaabaa hal addoona in la wada leeyahay baa dhici karta haddaba soo xoolaha shirkadda lagama yaabo shan nin ama afar nin inay sheer ku jiraan ay wax wada leeyihiin addoonkuna saasunbuu ahaa oo waxaa laga yaabaa afartiisa waaxood in afar nin kala yeelato fiihi ay fii milkihi shurakaau shurakaadaasoo weliba mutashaakisuuna mutanaasicuunahoo ishaysta way dabeecad adag yihiin nimankan addoonka wada leh waana mucangagiin waa mucangago nin walba meeshiisa in loo jaro mooyaane si kale ma ogola waxa halkan addoon baana ka dhexeeya dabadeedna nin waliba waxbuu ka rabaa wle addoonkayga imaan ahan wax ku lahaa orad geel addoon mid kale wuxuu may od adhig addoon waxuunay orad ii soo dhaami waxuunaood beerta ii fal oodhan raashinka ii soo kari mid kale wuxuu odhanaya khidmadda noocaana ii soo qabo ya waa xagugu hagaagaa marka waa kaas isagiina waxa weeye dee waa nin qura ma labaatan baa noqon ma labaanu qaybsami sidee buu u qaybsamaya ninkii miyaanu ku wareerin jadwal shaqo ay ku heshiiyaan ama la waa mutashaakisuuna waa niman dabeecad xun oo mutanaasiciina oo macangegiina taa ilaahay waxaa inoogu maelayaa iyo wa rajulan nin ninkaasoo salaman u nabadgalay oo saalim u ah lirajul nin quraa iska le addoon nin leeyahay addoonka ninka leeyahay dee addoon baa ha ahaado dhibta addoonnimada ha qabee laakiin dee wuu garanayaa shaqada addoon addoon sayidkiisu shaqada uu ka rabo wuu garanayaa dee shan shaqo iyo laba shaqona mar wada diri maayo mar mid buu u diraya taa markuu ka faaruqto kale dee qabanaya marka isagu wuu wadu haystaa wadu haystaa hal yastawiyaani maalan ma isku mael baa marka labadaas mael ahaan ma sameeyi taas markaa waxa weeyaan ninka dhowr wax caabuda oo dhowr wax ka baqaa qaar baa asnaan badan caabudi jiray moogta qaar baad cid badane awaamir siisaa kana amar buu ka qaataa kana amar buu ka qaadanaya kana amar ka qaadanaya mar aan koonfurtaa joogay waxa ay dadku moogtahay ku xidhan yihiin xabaala ay dee awliye ka caaamidsan yihiin markaasaa qof baa iska suufi ahoo mid baa dhowr sheekh sheekhyadooda ay sheegayaan buu ku xidhan yahay markaasaa mid odhanaya orodoo waxaad qabataa xabaashii heblaayo orod biyoole qabo maya ka kale waxaa odhanaya orodoo me nuur xuseen qabo mid kale waxa la yaba inu ku wareero dabeedna wuu ku wareeraya oo heedhe awliyadii iminka waa taasoo iskhilaaftee ya dee wuu ku wareeraya qaar sidaa u wareersan baan garanaya anoo yar oo wareersan oo amarro sidaa u kala duwan la siiyey ya marka dee wuxuu jecel yahay qofku inuu wax qura ka amar qaato waxay odhan jireen oo wadaadada ku sheekayn jireen nin baa awr qalay caamaahoo markaasuu yidhi culimmadii u yeedhay oo yidhi kaalay oo qur-aan akhriya oo xadray oo duceey oo awrka waxaan u qalay cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir jilaali baan u qalay dabadeedna markii ay wixii cuneen bay dabeedna maqleen iyagoo rag kale sheegaya sheekh hebelow oo sheekh hebelow oo xadradii ku qaaday niman kale oo awliya u yaqaanin ay soo xaadirinayaan intuu halkaa ka soo booday buu yihi waryaaheen waryaaheen inkaar baa idinku dhacday war awliyada ha isku dilina aniga awrkan cabdulqaadir unbaa leh kuwaanaad igu yeedhaysaana kale ka joojiya eegni fidradiisa wuxuu ku gartay inaad meeshii haddii labadiiba de meeshii maaragtay awliyada ha isku dilina buu yidhi maxaa kuwaana kuwaana ugu yeelaysa anigu awrkan cabdulqaadir un baan u qalay buu marka waxa weeyaan aayaddu waxay inoo sheegaysaa in ilaahay qura lagu xidhnaado oo laga amar qaato ilaahay awaamirtiisna waa caddahay nawaahidiisna waa caddahay waxa uu inoo diiday iyo wuxuu inoo ogol yahay warka uu inoo sheegayna adduun iyo aakhira ka sheegayna waa caddahay masaalixdii adduunyada iyo masaalixdii aakhirana labadana wuu caddeeyey wax isqaldanna ma jiraan marka qofku hadduu meel qura ku xidhayo mastarkaa qura ka amar qaato dee wixiisu way caddaanayaan daraba allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey maalan mael buu caddeeyey rajulan nin buu ku maahmaahay oo idiin sheegay ninka oo fiihi ay fii mulkii shuraka ay shuraka ku suganta shurakadaasoo mutashaakisuuna kala dabeeca isku dabeecad aan ahayn oo macangegiin oo dabeecad xun iyo wa rajulan nin addoon kale oo salaman lirajuli nin garra leeyahay hal yastawiyaani maalan alxamdu lilah warku waa caddaaday alxamdu lilah baa noo leen alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh bal akaruhum badankoodu laa yaclamuun ilahay waxaynu weydiisanayna tabaaraka wa tacaala an yashraxa suduurana lilislaam wa an yajcalanaa calaa nuurin min rabbihi ilaahay qalbigeena inuu qaswado ka ilaaliyo diinta inuu inagu sugo qur-aanka inuu inoo macaaniyo hanuunka inuu iyo sunnada inagu sugo wsala allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed